madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni ayaa sheegay in qorshe xumo ay ka jirto istaraatijiyadda howlgalka ciidamada amisom ee soomaaliya ay ku keentay in dalkiisa uu go-aamiyo in uu ciidankiisa kala baxo soomaaliya balse wuxuu intaasi ku daray haddii jiha saxa loo dhaqaaqo in ciidamadiisu ay sii joogi karaan soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya cabdicasiis xuseen
madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni ayaa hadalkan ka sheegay oo wariyaasha ugu sheegay shir ka dhacay kambala oo madaxda gobolka ay uga hadleen arrimaha amniga gobolka iyadoo shirkaasina uu sidoo kale ka qaybgalay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo booqanaya afrika museveni wuxuu sheegay inaysan sii wadi karin inay taageeraan qorshe xumo jirta oo ay ka mid tahay inaan la dhisin ciidankii soomaaliya oo ahayd mid ka mida sababihii uu ciidankiisa soomaaliya ugu diray
Our main reason for going to Somalia was to help the Somali people create their own army.
museveni wuxuu sheegay sababta ugu weyneyd ee ay soomaaliya uu ciidanka ugu diray inay ahayd inay dadka soomaalida ka caawiyaan inay ciidankooda samaystaan iyo sidoo kale la dagaal laga adkaado argagixisada muddo sagaal sana ayaan joognaa buu yidhi mana la samayn wax ciidana sidaasina wax kuma sii wadi karno waayo soomaaliya weli lama wada nabadayn inkastoo dabcan al-shabaab aan ka gacan sarrayno balse weli lama tirtirin haddaba qorshe xumadaasi waa mid aanaan taageeri karin ayuu yidhi madaxweynaha uganda yuweri museveni wuxuu sheegay in natiijo la-aanta amisan uu kala hadlay dhinacyo badan iyo madax kala duwan kuwaasoo uu sheegay inay imika u muuqdaan kuwo doonaya in wax la qabto oo ciidamada soomaaliyana la dhiso museveni wuxuu sheegay inaanu ciidankiisa la bixi doonin haddii howlgalku haddii howlgalka amisom jihada saxda ah uu abbaaro oo ay ka mid tahay dib u dhiska ciidanka soomaaliya museveni wuxuu sheegay in imika ay muuqato in wakhtigan ay dadku si dhaba u doonayaan in la dhiso ciidamada soomaaliya haddii aan aragno barnaamijyada lagu dhisayo ciidamada soomaalida markaasi waan taageeraynaa waana sababta aan dalkaasi u tagnay mana ka tegayno wax dhibaatada xal loogu helayo laakiin marnaba ma doonin uu yidhi inaan lugaha la gallo oo aan dhibaatada halkaasi ka taagan qayb ka noqonno intii aan xalka qayb ka ahaan lahayn ma baxayno haddii aan aragnuu yidhi intihada saxda ah la qaadayo oo dadka soomaalida looga caawinayo dhismaha hay-adaha ay u baahan yihiin gaar ahaan dhismaha ciidamada soomaalida genaraal katumba wamala taliyaha guud ee ciidamada dalka uganda ayaa bishii hore sheegay in ciidamada uganda ay ka baxayaan soomaaliya dhammaadka sanadka dambe uganda waa wadanka ugu ciidamada badan howlgalka amisom ee soomaaliya ee ka kooban labiyo labaatanka kun ee askari mahadsaned cabdicasiis xuseen oo warbixintaasi inoo diyaariyey